wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose ee hirshabelle mudane cabdi daahir guure karoore ayaa maanta si rasmi ah uga daafuray degmada buulaburde barnaamijka wacyigelinta hordhaca dhismaha golaha deegaanka ee degmadaas xafladda furitaanka waxaa ka qayb galay qeybaha kala duwan ee bulshada oo ay ka mid yihiin odayaasha dhaqanka dhalinyarada haweenka dadka baahiyaha gaarka qaba iyo maamulka degmada buulaburde wasiir cabdi daahir guure karoore ayaa ka warbixiyey muhiimadda barnaamijkan halkan waxaan ka furaynaa wadatashi iyo wacyigelin loo samaynayo dadka in kor loogu qaado garaadkooda loogana wada hadlo si golo deegaan loo dhiso golaha deegaanka ma aha wax laysku qasbaayo hadday intaanu dhahaan suuragal maaha xaaladaan ku jirnaa jeebkaan ku haysanayna hadday dhahaan waa u baahannahay halkan waxaa fadhiya siddeed qofood oo aan warqad ku qoray oo dad matalo oo deegaankan matalo oo reere ka soo wada jeedo labaatan iyo kow qofood oo la soo xulo oo hebel iyo hebel iyo hebela astaahilo lagu soo xulo oo doorto guddoomiye iyo laba ku-xigeenna micno kale ayay leeyihiin saakay waxaan ka furaynaa cadalo iyo buulo burd isku siay u dhacaysa arrinta isku siyaana loo qaban rabaa waxaan rabnaa inaan la wadaagno dadka inay fahmaan in la wada hadlo la xisaabtamo wax heshiisiyo lagu yaha la sameeyo waa garan karaa waxa siijiidka jiro wax kastaa laga hadli karaa cidda loo dhiibayo degmada inay maamusho xitaa waa laga hadli karaa wax aayad qur-aanoo ma jiraan laakiin waxay muhiimaddu tahay horta in laysla aqbalo in council la sameeyo oo labaatan iyo kow xubnood la soo xulo labaatan iyo kowdaas xubnood dadka ay ka yimaadiin ayagoo rag iyo dumar leh ay doortaan guddoomiye iyo laba ku-xigeen maayadka iyo ku-xigeenadiisa xogeena dib loo soo magacaabo arrintaas si loo gaaro waxaan rabaa inaan buulo burda ay aqbasho lagana tashto sitimaanaan wadas joogi doonnaa barnaamijkan ayaa diiradda saaraya kor u qaadista fahamka bulshada ee ku aadan doorkooda doorashada iyo dhismaha hoggaanka degmada oo matala danaha bulshada iyadoo ujeeddada guud ee barnaamijku tahay in bulshada lagu wacyigeliyo geedi socodka dhismaha golaha deegaanka